بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ومحمد بن سعيد قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن سماك بإسناده ومعناه يعني بإسناد الحديث السابق حديث الأوعال طيب simaak marka camr bn abi qaysaa soo warinaya riwaayadan kii hore alwaliid bn abi sawb oo daciif abuu ahaa mutaabaco waay marka qaala xadaanaa axmed bnu xafsin qaala xadaanii abi qaala xadaanaa ibraahim bnu qahmaan can simaakin halkaana ibraahim bnu qahmaan biisnaadihi wamacnaa hada alxadiidi awiil marka xadiidkan alwaliid bnu abi sawrka lagu cileeyey ibn اlqayim waa ku uu yidhi cillo uma noqonayso lanna labadooda weliid waa la mutaabiceeye oo waxaa mutaabiceeyeen ibraahim ibnu qahmaan iyo camr bnu abi qays laakiin cilada inqiطaaca waayo midda marka khilaafka leh waa ka mu'asirada ah oo bukhaarina uu yidhi uu leeyahay samaac ma leh cabdاللahi بن camira axnaf bn qays waxsamaaca lamale iyo ciladaas marka inqiaaca iyaa yani taasiir inay leedahay laga yaabaa oo ibnu khusaymana uu leeyahay waa mutaصil uu leeyahay bukhaarina uu leeyahay samaac looma oga ayb shalayna waa kusoo hadalna قال xdثna qال xadثna cabdالأعلى بن حmاad ومحaمد بن المثنى ومحaمد بن بشhاaر وأحمد بن سعيid الرباطي qاalوu xadثna وهب بن jريir intaasba sheekooda وhب بن jريir qaala أحمد بن سعيid waxa uu yihi say riwaayadiisa katabnaahu min نسkatihi baan ka qornay وhada lفdhu xadثna أbي meeshaan marka sanaacada ku jirto xadiidkiga waxay tahay abu daawuud shuyuuq badan buu xadiidkan u leeyahay laakiin lafdiga uu soo kaxaynaayo waa lafdu axmed ibni saciid arribaaqi qaala samictu moxamed bna isxaaq yuxadisu can yacquuba bni cusbata can jubayr bni moxamed bni jubayr bni muطcim huwa maqbuulun can abiihi can jaddihi qaal ataa rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam acraabiyun nebiga nin reebaadiya u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay jahidat اlanfusu nafihii way dhibaatoodeen wadaacat alciyaalu ilmihiina waa baaba'een way dayacmeen wanuhikat اlamwaalu maalyaalkiina waa baabawaa la baabi'iyey way la atay yacnii amwaashii waa la li'iyey waa la baabi'iyey wahalakat ilancaamu xoolihiina way halaagsantay fastasqi illaaha caza wajalla lanaa ilaahay nooga waraab dalab ayb fainaa nastashficu bika fainaa anagu nastashficu waan erga dalbaynaa bika adaan kugu erga dalbaynaa cala allaahi ilaahay baan kugu erga dalbaynaa ayb waa toosantahay marka intaan sifqaha nebiga waa la su-aali jiray waa ducay jiray nebiga in erge laga dhigto oo alla loo dirana markii uu noolaa oo duco loogu dirana waa bannaan tahay ayb oo saxaabadu waa yeeli jireen bacda mowtihiina ma samaynin asxaabta marka iyagaan naga garasho badan farqiga u dhexeeya markuu noolaa iyo markuu dhintay ayb hadda nebiga nolosha uu noolyahay waa nolol barsaqi ah oo ka duwan noloshii adduunyada uu joogay iyagii marka iyagoo arkaayo rasuulka markii uu dhintay cabaas bay marka ku tawasuleen ducadiisa haddii marka nebiga cidna kagama aynan doorsadeen wanastashficu billaahi wanastashficu billaahi allaan ku erga dalbaynaa calayka adaan kuu diraynaa ilaahay allaan diraynaayo adaan kuu diraynaa way ilaahay baan erge ka dhiganaynaa adaan kuu diraynaa middan dambe marka maya ilaahay makhluuqiisa looma diro makhluuqa qaarkiis sharaf badan la yidhaha noo duceeye alla wax nooga gacantiisa waxa ku jiro baryo iyo duco nooga keena laakiin ilaahay in la diro oo makhluuq loo diro maya labada marka erey macaanidoodu saasay kala tahay qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu yidhi wayxaka atadrii ma garanaysaa maa taquulu war waxa aa leedahay ma fahmaysa وسبح رsuuل اللhi sلى الله عليه لي وsلم نبgu waa تsبixsada waa subxaanalaystay caadidiisa saas ahayd haddii ilaahi subxaanaه وatacaala qofka uu meel uga dhaco ama meel looga dhacaba تasbiix buu leeyahy subxaan الlah dhihi jiray intan hadda marka isagu saas yeel isma lahayn laakiin jahli baa ka keenay reer baadiyown ahaa famaa zaala kama zuulin nebiga yusabixu inuu tasbiixsanayo xataa curifa dalika inta kaagaas ilaa laga gartay wujuuhi asxaabihi asxaabtiisa wejiyadooda ilaa laga fahmay ayaa nebigu sidaa yeelaya uma qaala waxa uu yidhi wayxaka inahu laa yustashfacu billaahi ilaahay erga lagama dhigto calaa axadin axad korkiisa loogagama dhigto min khalqihi khalqigiisa ka mid ah shanu llaahi ilaahay shanigiisa acdamu weynin badan min dalika waxa waa ka weynin badan yahay shanu llaahi ilaahay shanigiisa acdamu wuu ka weynin badan yahay min dalika waxaas alle in la diro makhluuq loo diro shaniga alle waa ka weyn yahay waaa wayxaka atadri ma allah war hooga yacnii naxariistaada eh ama halaagaaga eh atadrii ma garanaysaa ma allaahu allah waxa uu yahay ma taqaanaa ilaahay ma taqaanaa buu ku yidhi ina carshahu carshigiisa calaa samaawaatihi samaawaatkiisa kortoodu ahaaday lahaakadaa sidan oo kale waqaala biusbuucihi farkiisa ayaa wuxuu ku yidhi markaa mila alqubbati calayhi mila alqubbati teendhada wareegsan oo kale yaa calayhi korkiisa uu ku yahay yacnii carshigu samada wuxuu ku yahay qubbad wareegsan yani carshiga samada yaa weyn markaa carshigaa weynin badan w teendhada sideedoo kale samadii u wareejiyaa wa inahu carshiguna laya'iqu bihi wou la jiiqjiiqlaynayaa aiiqa araxli raxliga jiiqjiiqlayntiisa biraakidi kan fuushan ou la jiiqjiiqleeyo oo kale koorta marka kooraha raakibka sida ay ula jiiqjiiqlayso iyo carshiga uu ula jiiqjiiqlaynaya wainahu laya'iqu bihi riwaayaadka qaar bacdu nusax bihidan ma dhigaya layaiqu waa jiqjiiqlaynaya bihi haddii la yihaayo biilaahi xadiidka marka abu daawuud baa soo saaray xadiidkan isnaadkiisa dacfi baa ku jira maxamed ibn isxaaq ayaa wariyey taxdiidna ma caddayninoo xadasanii ma dhihin sidaasoo ay tahay haddana marka ibnulqayim isagu inuu xoojiyo ayuu aad u sameeyey kitaabkan tahdiibu sunanka axaadiista faraha badanee marka inuu alla carshiga ka sarreeyana ku filan amaa hadal xadiid marka ciladaan uu leeyahay jubayr ibnu muxamed ibnu jubayr ibni mucimna waxaa weeyaan maqbuul ay ugu tarjamay ibnu xajar maqbuulkuna markaa yacni cinda almutaabaca waay wailaa falayin اlxadiid haddii kale waa layin xadiidkiis oo layin oo xadiid daciif wasaaqa alxadiida xadiidkuu kaxeeyey marka haddii yani axaadiista sanad lagu wariyo ceeb marka male oo waxay yidhaahdaan culimmadii hore ay dhihi jireen man asnadaka faqad axaalaka man asnada ilayka faqad axaalaka ninkii meel kuu isnaadiyo kuu tiiriyo waa iska taa wareejiyey oo mas-uuliyad isaga ma saarna abu daawud marka xadiidkan markuu sanadkiisii ku kee sanadkan ku keenay sanadka hala fiiriy on marka alcuhdatu cala anaaqil laakiin haddii la yidhaha maxaa loogu qoray abu daawuud xadiidkan aiifka xadiidulaiif qaar marka waxaan arkay jahligu meesha uu gaaray xadiidkan xadiidulatiif fatxulmajiidkuu ku yaallaa fatxulmajiidku maahan kitaab isagu asal ah maahan oo asal waxaan ka wadaa kutubta axaadiista loola laabta maaha xadiiثu latiifka kitaabka fatxulmajiidka dad ku ceebaynayaad arkaysaa oo dhahaya waxaa ku yaala ilaahay baa carshiga ku fadhiyo waa la jiqjiqlaynayaa markaas intaa marka waxyaabaha qabaaixda ku jirta fatxulmajiidka waxaa ka mid a xadiidkaa la soo qabanaya oo qabaaixdaas marka hadday qabaa'ix tahay ma fatxulmajiidkay ku kooban tahay abu daawuudkaba sooma taallo waa kana silila abu daawuudkiyo isagoo abu daawuudkuba ka keenayba rawaahu abu daawuud buu ku leeyahay ceeb muu leeyahay marka abu daawuudna male waxna male xadiidkuna marka culimada laftirkooda isku khilaafsan bacduhum waa saxiix yeelayaan kuwana waa daciifinayaan ayb marka xadiidku hadduu daciif noqdo xadiidkaas unbaa daciif laakiin abu daawuud baa ilaahay tashbiih ku sameeyey iyo saaxibu fatxulmajiida saas yeelay iyo ninkii xadiidkan akrinaya mushabih ah iyo mala dhihi karo wax kutubtii dawaawiintii sunnaday ku taallaan ee wax fatxulmajiid u gaar ah maaha dadka marka nin dhanoo diin iyo cilmi loo daba joogo oo laga yaabo waxbaan radinaya dhahayo ayaa xadiidka inuu abu daawuudba ku jiraba aan ogeyn haddana mar kale waxau leeya in allaha tacaala xadiidkii wuxuu soo qabanayaa samaawaadkuu far ku qabanayaa wuxuu far ku qabanayaa dhulka buuraha ayuu far ku qabanayaa waxaasaa ku yaallou leeyahay xadiis bukhaarigii haddana ku taalla marka jahligaasoo kale marka qofku inuu ka baxo xadiidka hadduu ansaxana waa ansaxaadu daciif noqdana ciladiisa in la sheegan marka xadiidkan dacfiga ciladaas baa ku jirta waa daciif waqaala cabdulaclى wbnu lmusanى wbnu bashaari can yacquuba bni cutba wajubayr bni muxamed bni jubayr can abiihi can jadihi marka riwaayadan can yacquub bni cutba wajubayr mutaabicu u sameeyey laakiin iyada laftirkeeda waxaa laysku haystaa marka wa'daani marka bacdu nusakha dhigaya qaarna ma dhigaya can abiihi can jaddihi waalxadiidu biisnaadi axmeda bni saciidin huwa saxiixu kaasaa marka saasi sax kuya riwaayadii hore waafaqahu calayhi jamaacatun baa yacnii ku waafaqday minhum yaxya bnu maciin wacali bnu lmadini warawaahu jamaacatun can ibni isxaaq jamaaco badan ibni isxaaq ay ka wariyeen kama qaala axmedu aydan wa kaana samaacu cabdilaclaa wabni lmusanaa wabni bashaar min nuskhati waaxidatin fiima balaganii hal nuskho ayay ahayd samaacoodeysoon dhan qaala xadaanaa axmed bnu xafs bni cabdillaahi qaala xadaanii abi qaala xadaanii ibraahim bnu qahmaan can muusa bni cuqba can moxamed bni lmunkadir can jaabir bni cabdillaahi can nabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaal udina lii waxaa la ii idmay an uxadita inaan ka sheekeeyo can malakin malak min malaa'ikati illaahi ilaahay malaa'igtiisa ka mida min xamalati alcarshi carshiga kuwa xambaarsan ka mida inamaa bayna shaxmati wujuunihi dhegtiisa balaqdeeda inta u dhaxaysa ilaa caatiqihi garabkiisa yani dhegta balaqdeedaas ilaa yacni garabkiisa inta u dhaxayso masiiratu masiiratu sabcimi'ati caamin toddoba boqol oo sano in loo socdo kale dhegtiisa balaqdeeda iyo garabkiisa toddoba boqol in loo socdo oo kalea udaawd marka xadiidkan meeshan wuxuu keenay haddii makhluuqii qaarkiis sidaan alla u abuuray allihii abuuray ka warran marka cadamadiisa iyo weynaantiisa cadamadana ilaahay tilmaamihiisay ka mid tahay qaala xadaana cali bnu nasrin wahuwa aljahdamiyu wamaxamed bnu yuunus annasaa'iyu almacnaa قال xdثna cبd اللh بن يزيد المqري qال xdثna xrmلة yعن بن cمrان qال xdثnي أbو يuنس سلyم بن جuبyر مولى أbي هريرةa qاaل سمعت أbا هريرةa يقرأ hذه الآية أbو هريرa mقلay aيadan أkrinaya إن اللaha yأmركم أن تؤdوا الأmاaناaت إلى أهلiها إلى qwمهi سميعا بصيرا laga gaaro ra'aytu rasuula اllahi sala allahu alayh ali wasalam nebigaan arkay buu yidhi abuu hurayra yadacu ibhaamahu suulkiisa isagoo saaray calaa udunihi dhegtiisa wallatii kelihaa midda ku xigta waa fartaas muugsasadeena calaa caynihi ishiisa uu saaray suulkiina wuxuu saaray dhegta fartan marka lagu tasbiicsadana isha marka wa kaana allaahu samiican basiiran sidaasuu leeyah qaala abuu hurayra abuu hurayra wuxuu yihi ra-aytu rasuula allahi sal l slam nebigaan arkay yaqra'uhaa isagoo akrinayo wayadacu isbacayhi labadiisa farood la saarayo ala muxuu ka wadaa marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam culammada dhammaantood waxay yidhaahdeen nebigu wuxuu ka wadaa sifadow taxqiijinay majaaz iyo ta'wiil iyo meesha inuunan ooline sifatu samci iyo sifatu lbasar inuu ilaahay leeyahay ayuu dadku yani u xaqiijinayaa ayb maalan makaa qof qofkuma isay naftigiisa waa arkaysaa wuxuu leeyahay waxaasi waxaas ka waran indhahaydan saaray buly far indhihii buu tilmaamayaa anaa isheeda saaray gacantuu ku taabanaya marka muxuu ka wadaa marka taxqiijin buu ka wadaa ayb marka macnaheedu waxay tahay samcigan marka muctasiladu sida ay leeyihiin ilaahay waa samiic bilaa samcin basiir bilaa basar wax jira maaha taasuu marka way ku radinayaan maxaa yeelay waxaan tadawuraad bay soo mareen firaqan firaqu dalaal yani jahmiyadu magacna ma ogolayn sifana ma ogolayn oo waxay dhihi jireen haddii ilaahay magacyo badan uu leeyahay la yidhaha waxaa ka dhalanayso tacadudul aaliha inay ilaahyadu bataana ka dhalanayso mid la yidhaha allah mid araxmaan la yidhaha mid caliim la yidhaha kasoo baxaysa waa jinsi kuwaan hadda tawxiidka taqsiimkiisa diido siday dhahaan oo kale haddii rubuubiye iyo uluuhiye iyo lasoo sibaad la sheegay saddexaa kasoo baxaysa ay leeyihiin waa dad marka inxikaas uu ku dhacay oo fahamkoodu marka fuhuumtoodu marka ay foorarto rubuubiyada allah baa ku sifaysan cibaado allah unbaa iskale magacyada wanaagsan allah unbaa allah allah allah unbaa caliimku waa allah casiizku waa allah raxmaanku waa allah allah unbaa la jooga muctasiladii xoogaa yara kasoo soko martay waxay yidhahdeen asmaa'da waa ogolnahay laakiin asmaa'daasi wax sifo ah oo ka soo baxaysa ma lehe macaani ma lehe oo markaa waxay yidhahdeen casiizun bilaa cijza samiicun bilaa samcin caliimun bilaa cilmin xayun bilaa xayaatin maxay macnoo yeelana marka waa caliim cilmina male in la yidhi wax macnaa marka ma noqonaysa ashaaciradii waa ka soo degeen ayaguna nacam oo waxay yidhaahdeen marka tilmaamahani toddoba sifo sifaatu ulmacaani sidoodan u rumaynaynaa inkastoo sifatulkalaam aynan sideeda u rumayninba inta kalena muctasiladay ka waafaqsan ayb waa cilmiga iyo xayaatada iyo iraadada iyo kalaamka iyo samciga iyo basarka kuwaas waa ogolanaya sifaatu ulmacaani ama asifaat alcaqliya iyo yaqaanaan inta kalena ma ogola wixii tan ay ku rumeeyaan inay tan ku rumeeyaan marka wax iyay dhan marka isbaraanbaraayaan ayb nimankan marka muctasiladee dhahaya samiic waa yahay ilaahay magacahaan laakiin bilaa samcin iyuu xadiidku ridinaya marka oo markuu nebigu sidaas leeyahay waa maqal iyo arag waayo ee ma aha nebigu in maqalkiisa iyo araggiisu ilaahay uu ku shabahayo ma aha dhegtaydo kaleu leeyahy araggaydu kaleu leeyahay nebigu ma dhahayo sala allahu calayh wasalam walaa qof muslimana ma dhahayo bal dadka yani ilaahay ku shabaho makhluuqiisa waa gaalo cinda ahli sunnati waljamaca ayb sidaan marka culimmadu waxay ka hadlaan mucaasiriinta intaan arkay hadda in sidaa la yeelatay tahay qofka inuu marka tilmaantan iyo kale uu sheegayo inuu sidaa yidhaahdo sidii tilmaantii bixiyo sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay ha fiiriyo majliskan haddii majlis uu isleeyahay dad caamo ah ama reer baadiye oo acraab iyo ay joogaan oon cilmi lahayn yuu dhehaysa ha yidhaah ilaahay maqaluu leeyahay araguu leeyahay bisanka dhahay ee sidaan iyowna dhehaysaa iyo hadduu yidhaahdo waxaa laga yaabaa marka inuu si intuu si xun kuu fahmo adigii marka uu kugu dambaabo ayb haddii laakiin dad fahmi karo ay joogaan laa maanica nebigaba waa sameeyey uu leeyahay sala allahu calayh wasalam sheekh cabdilmuxsin cabaad isagu wuxuu yidhaahday inaan la dhihinba sidaan la yeelina dadku waktigan jahli iyo waxaa ka qaaliba iyo yani waxyaabo kale sifaadka ilaahay ha la caddeeyo waxabayaan wax la dareemi karaan ama bacdu naas ay u fahmi karaan ay uga dhigan karaan adigii inay marka dariiq qalooc ay kaaga raadiyaan yaa iska daysa labadaas marka sheekhanaan intaas ka maqlay aimada marka kolle intaasaa marka cilmigeeda uu kala egyatan marka jahmiyada marka baabun fi raddi cala ljahmiya wuxuu soo geliyey samci basar midna ma ogola qaala ibnu yunus ibnu yunus marka wuxuu yidhi qaala almuqri yacnii ana allaha samiicun basiir yacnii ana lilaahi alla wuxuu leeyahay samcan maqal iyo basaran arag baa u sugnaaday qaala abu daawuud abu daawuud waxau yidhi wahada raddun cala aljahmiyati tan marka raddi bay jahmiyadu ku tahay marka sifadan samcigii iyo basarkii maxaa iyada lagu sugayna qur-aankay sunnada soo maaha kuwa kale oo qur-aanku iyo sunnadu sugaanna waa in la aqbalaa iyadana haddaan la aqbalin raddun cala aljaamiyati waman naxaa naxwahu ayay noqonaysaa ashaacirada iyagu waxay leeyihin kuwaan annagu waa rumaynaynaa biduuni tashbiih kuwa kalena biduuni tashbiih rumayn baan leeyahay kuwan marka kuwa kale waxay leeyihin asmaa dadka lagu magacaabo tanba dadka magac iyo tilmaam waa looga dhiga oo qur-aanka ilaahay maxaa ku jirta fajacalnaahu samiican basiira nebiga ilaahay maxaa lagu yidhina laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim raxiim laysa raxiimu ka raxiim raxiimnimada nebiga iyo midda allah shaqa iskumar isku mid maaha sifaadka dhan marka dhinacaas unbay raacaysaa yukhriju alxaya min almayiti makhluuqii qaar nool inay jiraan oo ilaahay sheegay isagiina muxuu is yidhi watawakal cala alxayi aladii laa yamuutu alxayu alxayu ismigay iska waafaqeen macaaniday xaqiiqada iskama waafaqayaan sifaadka dhan marka haddii aad marto manhajkaas aa qaado tanaaqud waa ka nabadgelay marka baabun fi ru'yati baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi ru'yati fii bayaani alru'yati ru'yat illaahi tabaaraka watacaala fi alaakhirati aakhiro ilaahay aragtida la arkayo mu'miniintu ay arkayaan caddaynteediibu u baabihi masalo kaleo iyagana waxaa weeyaan firaqa ay ku dhumeen wey dadkuna waxay ku yihiin jahmiyada iyo muctasiladu ma ogola wax ru'yo la yidhaha ma sugaayaan ashaaciraduna waxay sugayaan ru'yo aan jirin tii shalay aan sheegaynoo kale waayo qof xamaad bin zayd u lahaa qof la yidhi war gurigaaga timir ma ku taallaa geed timiraad maku yaallaa haa buu yidhi geedda gurigaaga ku taallee timirta caleemo ma leedahay maya laan ma leedahay maya jirid ma leedahay maya xidid ma leedahay maya timir maba kugu taalla adiga guriga marka tanna sidii oo kale yeeleen ashaacirada oo waxay yidhahdeen ilaahay waa la arkayaa jannada waa lagu arkaa mu'miniinta way arkayaan laakiin korna ma laga arkaayo hoosna ma laga arkayo bidix ma laga arkaayo midig ma laga arkaayo gadaal ma laga arkaayo horay laga arki maayo see loo arkaya maxaa la arkayaa markuayah xadiidtana waxay tilmaamaysaa allah subxaana watacaala kor in laga arkaayo mar walba liannahu mar walba ilaahay waa caliyun wahuwa alcaliyu alcadiim mar walba waa sarreeya markuu nebiga misaalinayana wuxuu yidhi rabbigiin baa arki doontaan kamaa tarawna haada alqamara dayaxa intee laga fiiriyaa hoos baa laga fiiriyaa mase kor koraayamar walidaalika yaxya bnu abilkhayr alcumraani saaxibu kitaabi albayaan kitaabka fiqiga bayaanka la yidhaha imaamka qoray kitaab la yidhaha alintisaar buu leeyahay ashaaciradu wuxuu yidhi mas'aladan qadamuu rijlan wa akharuu ukhraa hal lugna horay soo gashteen ahlu sunnadii bay la soo aadeen mid kalena gadaalay u baxsadeen warkoodana khulfun min alkalaam waayo war aan la fahmi karin marka ashaacira ru'yo rumaysan ma la dhihi karin leanna waxay rumaysan yihiin sheega marka la yidhaha waxaanba ma soo baxayan nusuusta asalka u ana waxaa weeyaan saddex aayadooda qur-aanka ku jirto iyo axaadiista nebiga mutawaatirka nusuusta marka waxaa ka mid a qowluhu tacaala wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira wejiyaalo waa ifaayaan maalinta aakhiro ilaa rabbihaa naadira rabbigeeday fiirinaysaa waa sariix marka weji baa la sheegay waa meeshii indhuhu ay ku yaalleen wey indhuhuna waa meesha wax lagu arka wey qalbi iyo waxaas ma lagu fasiri kara ila qalbigu wejiga kuma yaallo mid abyan aaya oo ka uga bayaan badan ilaahay in la arkaya aayaddan male haddana waa diidayeen waxay yidhaahdeen ay tantadiru sawaaba rabbihaa bay ku fasiraan wujuuhun yowmaidin naadiratun way ifayaan ilaa rabbihaa rabbigeed ayay naadiratun ku sugaysa ay tahay nadara marka sugid ay tahay ilaa maba u baahna ilaa ma lagu gudbiyen meeshaas marka waa ku gafsan yihin aayad kale iyadana waxay tahay kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun imaamu shaafici wuxuu yidhi haddii lagu ciqaabay gaaladii ilaahay inuu ka xijaabtay uunan istusin oo weliyadiisa ilaahay wuxuu ku sawaabinaya inuu istusaayo gaalkii ilaahay waa laga xijaabay muuminkiina ma ka xijaaban yahay marka eshil faa'iida marka aayadda marka ciqaabka imaanaya maxay tahay istinbaad waa aayaddaas imaamuna shaafici baa saas marka u istimbaabay aayadda saddexaad nebigaa fasiray liladiina axsanuu اlxusnaa waziyaada ziyaadada ma taqaanaan buu yidhi allahu rasuulu aclam markaasuu wuxuu yidhi aragtida alla ayuu ku fasiray rasuulka sal l slam ayb axaadiista nebigana isaga sheegaya abu daawuud oo mutawaatir waxaas marka saa u cad ayay inkirayaan muctasiladu marka waxay ku yidhaahdeen ashaacirada idinka ama annaga la raaca ama nimankaas raaca ayb maxaa yeelay mas'aladii culuwigana waa waa nagu waafaqdeen ru'yadiina waa nagu diideen wax isgelayaan leanna maxaa yeeley waxay yidhahdeen haddii ilaahay waa sarreeya aan isla diidnay waa la arkaan inaan diidno waa ilaa marba haddii la arkaayo waa in laga arkaa meel koraana laga arkaa meel haddii marka culuwiga aad diido kor ma jiro hoos ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro aad tiri ru'yana meesha waa ka baxaya ru'yadiina marka meesha way ka baxaysaa sidaasay ku dhaheen ayb iyaga marka waxay qabsadeen laa tudrikuhu labsaaru iyo huwa yudriku labsaar wahuwa laiifu lkhabiir laa tudrikuhu labsaar wahuwa yudriku labsaara wahuwa laiifu lkhabiir aragtiyuhu ilaahay ma haleelaan isagaa haleelo idraag maxaa laga wadaa marka ixaadooda ilaahay waa la arkaa baa lagu yidhi maahane waa la hale waa la koobayaa maa lagu yidhi aragti ilaahay qofku koobi kara male ilaahay waa weyn aayaddu marka ixaadada waay waxay diideysay aragtida ma diideysa waxaa kaloo yidhahdeen qaala lan taraaniba daliil ah qaala lanta walamaa jaa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu qaala rabbi arini andur ilayk qaala lan taraani marka waxay yidhahdeen maba i arki doontidaa laga wadaa weligaa lan xarfu nafyin wa ta'biidin waaye aayaddaasay qabsadeen aayadda marka culamada waxay yidhahdeen iyada laftirkeedaa radinka ugu filan maxaa yeeley aayadda laba shay baa ku jirta nabi muuse ba ilaahu iskaysi siiyey shay marka jahmiyo garatay nabi muuse maa garan waaye hadday mustaxiil tahay in ilaahay la arkaayo la arko muxuu weydiisanayaa nabi muuse ilaahay ilaahu iskaysis muxuu u dhahay hadday mustaxiil tahay maadada labaad waxay tahay makhluuqaadkiisii qaarow ilaahay istusay aayadda ay sheegay falamaa tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu daka buurtusuu ilaahay isma tusin marka waa isu muujiyey waa istusay tanna marka waxay daliil u tahay marka eega naqdigii ku tahay aayadda amaa lan taraaniga waxay yidhaahdeen culamadu marka lantu waa ogolnahay inay nafyi iyo istiqbaal faa'iideyso laakiin ta'biidka jeebkiina waa madhab marka muctasilanimada lagu xoojinayo waa ogow marka luqadii laftirkeedii madaahibta caqadigaa loo soo jiidaa mararka qaar damaqshari marka luqawiga ahaa yaa waxaasuu keenay marka barnaamijkaas ta'biid inuu ku soo daray walidaalika culamada ahlu sunnada luqawiyiinta waa diidaan ibnu maalik waa naqdiyey khulaasada kuma beytka kuma jira kaafiyadu ku jira waman ra'a nafya bilan mu'abadaa faqowlahu dud wa siwaahu facbudaa lan ninkii ta'biid u arko faqowlahu dud warkiisa raddi buu yidhi ibnu maalik wa siwaahu facbudaa kan kala qabtuu yidhi marka ayb kaafiyada saasuu yidhi ibnu maalik ibnu hishaam alansaari isaguna qadriga waa aragteen nacam lanta markuu ka hadlaayo taabiidku waa diidaya nacam khilaafan lizamaqshariyi fii umundajihi buu ahaa ayb culimmadii marka luqada oo ahlu sunnadana oo kuwaasa marka ayb marka lanta iyada marka aayaddaasna marka saasay ugu jawaabeen calaa kullin marka ru'yada ilaahay way jirtaa qofkii aan rumaynina dee ilaahay ma siinayo saasay culammadu dhihi jireen qofku waxa uu u halgamayo u dadaalayana rabbigii abuurtay ixsaanka kulahaa uu arka wa ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu wejigiisa na tuso ayb qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa cusmaan bnu abi shaybata qaala xadaanaa jariirun wawakiicun wa abu usaama ayb abu usaama xamaad bnu usaamata alkuufi can ismaaciil bni abi khaalidin can qays bni abi xaasimin can jariir bni cabdillaahi qaala kuna maca rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalam juluusan nebiga maciisa ayaan kuwa fadhiya ahayn fanadara ila alqamari bayxa ayuu fiiriyey leylata albadri afariyo tobnaadka habeenkii afariyo toban ay ahayd leylata arbaca cashra afariyo toban faqaala waxa uu yidhi inakum satarawna rabbakum rabbigiin baad arki doontaan caza wajalla kamaa tarawna haadaa kan sidaad u arkaysaan kamaa tarawna haadaa marka waxaa laysku shabahayaa mar-iga waxaa la arkaya maa laysku shabahay mase ru'yada waa wax laysku shabahay waa ru'yada laakiin la fahmay ru'yada waa waxa laysku shabahaye saa dayaxaad u arkaysaan si la mida ilaahay u arkaysaan ee ilaahay iyo dayaxa maaha waxa laysku shabahaya almar-iyu labada la kala arkaayo dayaxa iyo rabbi wax tashaabha kama dhexaysa laakiin ru'yada saa dayaxa u arkaysaan baad u arkaysaan laa tadaamuuna fii ru'yatihi ayb laa tadaamuuna fii ru'yatihi isku khilkhilaafi maysaan aragtideeda aragtidiisa isku khilkhilaafi maysaan ayb kamaa tarawna haadaa saa kan u arkaysaan laa tadaamuuna ama iska xaalay haddaad doonto laa tadaamuuna xaal aydnan iscirciriirinaynin aydnan iskhilkhilaafaynin fii ru'yatihi aragtidiisa bishu markay yar tahay oy bilaawga tahay muu jeedaa yaa lais yidhaahdaa ma aragtaa iyo laba qofoo is ag taagan baa lamid ma arka midna is arkin laakiin afariyo tobnaad saas ma laysdhihi karaana ma laysdhaha karaa laa tadaamuuna taad waa kor dhigan tahay macnaheedu waxaa weya ma iskhilaafaysaanoo ma isku ciriirinaysaan oo nin walba waa u jeedayaa ayb fa in istadactum haddaba haddaad awoodaysaan anlaa tuglabuu inaan la idinkaga adkaanin calaa salaatin salaad qabla quluuci shamsi qoraxda intayna soo bixin ka horrayso wa qabla guruubihaa qoraxda dhicid qoraxda dhiciddeeda ka horrayso fafcaluu yeela u sameeya laba salaad haddaan la idinkaga adkaanin inaan la idinkaga adkaanin ku dadaala labada salaad marka waa mid qoraxda intayna soo bixin iyo intayna dhicin waa subax iyo cashir salaad subax iyo salaad cashir yaan la idinkaga adkaanin ku dadaala haddaan rabtaanna ilaahay aragtaan wey waxyaabaa marka aragtida alla lagu helo ayay ka mid tahay labada salaadood marka la eed loo ilaaliyo midna dadku waa hurdaa midna wakti istiraaxa ama shaqay ku jiraan labadaas xaalood qofkii marka waxaa laga yaabaa siduu shaqo ugu jira inuu iska jamaacadii iyo wax iloobo xadiidku marka wuxuu tusayaa marka ru'yada alle qaala xadaanaa isxaaq bnu ismaaciil marka ru'yada mu'miniinta waa wax arkaya gaal ilaahay ma arkaayo kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun dadku waa saddex mumin kaafir munaafiq gaalkii garanay munaafiqa ilaahay ma arkayaala ibnu xusayma masaladaas kitaabu tawxiidu uga hadlay wuxuu yidhi munaafiqu waa arkayaa ilaahay laakiin ru'yatu imtixaanin buu arkayaa laa ru'yatu faraqin wa jazaa-in wa suruurin ma arkaya oo inuu arkaya xadiidka abi saciidin alkhudri ee dheeraabaa sheegayo nebiga sal l slam uu yidhi ilaahay baa suurad aynan markaas ku aqoonin marka la yidhaaho marka waa la dha dhaho qolo walbaa wuxuu i caabudi jirtay ha raacdo ummadihii waa kala miirmayaan ummaddan baa soo haraysa oo munaafiqiintoodana ku jiraan markaas kadib baa marka suurad aynan ku garanaynin buu alla ugu imaanayaa muuminiintii marka waxay leeyihiin maya nan ka duuli mayno meeshaana oo rabbigiina idinka maxaa idiin dhexeey aayad aayad aan naqaano suurad marka ay garanayaan buu ilaahay ugu imaanaya markuu ugu yimaado muminiintii oo dhan sujuuday u dhacayaan munaafiqi wuxuu doonayaa marka inuu sujuudo ma sujuudi karo yowma yukshafu can saaqin wayudcowna ila sujuudi falaa yastaiicuun meesha lagu fasiray markaas marka munaafiqu waa arkaa ru'yadaas laakiin waa mid imtixaaneed mid farxad iyo abaalmarin قال xadaثna isxاaq بن ismاعيil qala xadaثna سufyaan عن سhayل بن أbي صالح عن أbيه أنه سمعه يxadiث عن أbي هريرةa qاaل qاala ناaس dad baa waxay yidhahdeen ya رasuul الله أnarىa رabnaa rabbigaan ma arkaynaa caزa وaجل yوم القiyaaمة qaala waxa uu yidhi hal tudaaruuna fيi ru'yaة الشhمس hal tudaaruuna saana iyadana waa la dabdiyey iyadoo la shaday ra'da iyo hal tudaaruuna tana bitakfiifi watashdiid waa loo dabdiyey ta'duna waa gudan tahay labada xaalada tii hore tadaamuuna bay ahayd tudaaruuna ama tudaaruuna marka la shado tudaaruuna la yidhaahdo wamacna almushadadi waxaa weya hal tudaaruuna hayrakum fii xaalati ru'ya radan marka waa la furayaa hal tudaariruuna ayay ka dhigan tahay markaad afari bishii afar iyo tobana fiirinaysaan kayrkii ma dhibaysaano ma la dhibtamaysaan waa maya lalama dhibtamo bishidaa loo dhigo ayb oo taas marka iyada saas ayb wamacna almukhafaf waxay tahay hal tubaaruuna ay hal yalxaqukum fii ru'yatihi dayrun wax dhiba ma arkaysaan hal tudaaruuna wax dhiba ma arkaysaanoo ma dhibtoonaysaan maa in lagu maqlo hal tudaaruuna fii ru'yati alqamari leylata albadri laysa fii saxaabatin daruur ma aysan ahayn weliba dhexdeeda qaaluu laa bay yidhaahdeen maya qaala waladii nafsii biyadihi macbuudka nafsadeeda gacantiisa ku jirtaan ku dhaaranayaaye laa tudaaruuna fii ru'yatihi isku dhibi maysaan oo yacni isku cidhiirin maysaan amarkana ma qora shamsadana ma qora labada kii horeayb laysa fii saxaabatin daruur dhexdeeda aynan ahayn qaaluu laa bay yidhaahdeen maya qaala waxau yihi waladii nafsii biyadihi laa tudaaruuna fii ru'yatihi yani isku dhibi maysaan aragtidiisa إلا كما تضارون في رؤية أحدهما أحدهما qoraxda iyo dayaxa aragtidooda saad iskugu dhibtaan mooyaane si kale iskugu dhibi maysaan yani maxaa laga wadaana qoraxdii aragtideeda iyo dayaxa fariisabnaad aragtidiisa iskuma dhibtaan waay aragtida allana ma isku dhibaysaan taasay lamid tahay baa marka ujeeda قال xdثna موسى بن إسماعيل qال xdثna حmاad xdثna عbayd اللh بن معاaج qال xdثna أbي qال xdثna شعبة المعنى عن يعلى بن عطاء عن وكيiع بن عudسn وkiiع بن xudسn waa loo ضبdiyey بالxاء والcayn qاala موسى بن xudسn ay عن أbي رزين qاala موسى العqayلي أbو rزيnkii u ag jiray الcqayلي qaala qultu yaa rasuula allah rasuulka ilaaha kullunaa yaraa rabbahu dhammaanteen rabbigii ma arkaya qaala ibnu mucaad ibnu mucaad waxa uu yihi mukhliyan bihi u keligiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha mukhliyan bihi yani isagoon adna ku circiriirinaynin oo yani u keligii u jeedo qof itus uusan dhehaynin macnaha wamaa aayatu daalika kaa aayadiisu calaamadiisu maxay tahay fii khalqihi khalqigiisa dhexdiisa makhluuqaadkiisaan wax sida loo arko oo kale alla loogu arkayo maxay tahay qaala wuxuu yidhi ya abaaraziin alaysa kullukum yara alqamar dhammaantiin alaysa miyuusan ahayn kullukum dhammaantiin idinka yaraa inuu arkayo alqamar daya qaala ibnu mucaad leylata albadri buu ku daray habeenkaa fariyo tobnaadka mukhliyan bihi kulligiisa oo aan cidna itus aan dhehaynin uma tafaqaa qultu balaa baa ihi qaala faallaahu acdamu ilaahay baa ka weynin badan dayaxaas yarkaa waa ujeedaan oo aydan isku ciriirinaynin markuu afar iyo tobankeeda dayaxaas yarkaa kulligii waa ujeedaan ninoo itusma qofna ma dhahaayo ilaahay waa ka weynin badan yahay marka qaala ibnu mucaad ibnu mucaad waxa uu yidhi qaala fainamaa huwa khalqun fainamaa huwa dayxu khalqun weeyaan makhluuq min khalq illaahi ilaahay makhluuqiisa ka mida faallaahu ajalu acdamu ilaahay baa weynin badan weynin badanna xaafidku meeshaan marka fatxulbaari wuxuu ku yidhi ru'yada intaanan ka bixin qaala alxaafidu fii fatxi ilbaari juska saddexi tobnaad afar boqol afartan iyo saddex takmilatun ayyi jamaca daara qutniyu turuqa alaxaadiisi alwaaridati fii ru'yati illaahi tacaala fi alaakhirati fazaadat cala alcishriin daara qutni wuxuu jamciyey oo kulmiyey axaadiidta ru'yada alla aakhire la arkaayo ku saabsan ayuu ururiyey labaatan dariiq bay ka badatay ayb watatabacaha bnu lqayim ibnulqayim baa tatabucay fii xaadi اlarwaax kitaabkiisa xaadi اlarwaax ilaa bilaadi اlafraax fabalagat aلalaaiin fabalagat الalaaثiina ayb soddon buu gaarsiiyey ibnulqayim soddon bay gaarsiiyey wa aktaruhaa jiyaadun badankeedna axaadiis xasan abay u badan tahay وأسند الدارقطني عن يحيى بن معين وكسنادكي سكوري الدارقطني لا يحيى بن معين قال وحور يحيى بن معين عندي سبعة عشر حديثا في الرؤية صحاحا تضوئي طبعا حديث والرؤية إلى آخرة تصاب سنة أكثر حيابي الأنين أو صحيح dadka marka dad waxaa jira cilmiga habal uu uga dhacay iyo junuun kitaabku marka uu sheegaayo ibnu xajar uu leeyahay yani jamca daaraqutni طرق الأxاadiiث الwaaridةi fii ru'yaة الlahi fi الآakhiraةi waa kitaab layihaha kitaabu الru'ya oo daaraqutni leeyahay caqiidada marka daaraqutni isaan hadda ognahay kitaabu ru'ya uu leeyahay kitaabu صifaat buu leeyahay kitaabu nuzuul buu leeyahay xadiidka nuzuulsha nuzuulna waa jamciye صifaatkana waa jamciye ru'yadana waa jamciye habalka iyo junuunka jira marka waxaa ka mid a xasan saqaaf ninkan la leeyahay baa wuxuu leeyahay saddexda kitaabo been waa laga been abuurtay daara qudni maba lahan natiijadaas marka muxuu ku gaaray sanadka culimmadan dambe ay ku warinayaan oo daara qudni kitaabadiisa ay ku gaarayaan nin daciifa ku jira nin daciifa sanadkaas ku jira kutubtu shuhro iyo istifaada hadday ku sugnaato sanad dambe oo nin dacfiya ku jiro waxuu tara ma aha qiimo iyo wasni badanna ma laha abu daawuudkan hadda haddii sanad annaga aan ku gaarno dhexda nin daciifa ku jiro abu daawuud ma jira maa la leeyahay abu daawuud istifaadou ku sugnaaday sunanka waa junuun waayo waxaas marka nimanaa waxaa soo naqliyo cilmi ka dhigo kutub ku dhigaayo culummadii marka xadiidkana saanay dhahayaan waa kan hadda ibnu xajar soo ma arka ru'yada biduuniya shaki xataa ma gelinin ayb oo wuxuu jasmiyey daaraqudni inuu xadiid ru'ya jamciyey ururiyey waan isku sanad ayb marka kitaabu sifaad iyo kitaabu ru'ya kitaabu nuzuul saddex kitaab daaraqudni uu leeyahay sanad saqaaf uu fatashaayo waktigan cid u baahan male fatashkiisa yani culimmadaana marka istifaado ku keentay ayb marka qofku hadduunan cilmigii xadiidkana waxba uga baxsanayn sanad sanad baan ka hadlaa uu yidhaahdana shidow la imaado hadda ka hora ibnu xajar wuxuu sheegay kitaabulxaj meelaha sharxulbaariga xadiid buu keenay sanadka awaa-ishiisa uu soo kaxeeyey kadib matnigii iska aaday qaybtii ka harsanayd matniga markuu dhammeeyey ayuu gadaal kale ka sheegay yani sanadkii buu kala reebay matniguu kala dhex gelay shuraaxda bukhaari imaam ka midoo kirmaani la yidhaahdaa wuxuu yidhi marka warkan dambe sanadkan gadaal laga sheegay kan hore waxba kama kabaa yimi shaqa iskuma laha kanna inqidaaca ku jira kanna horew ka go-an yahay kullun calaa xaalihi markaasu wuxuu kirmaani marka luqawi buu ahaa luqadu aad ugu xoog badnaa nin culummaana ma ahaa markaasuu marka ibnu xajar kelmad aad loo wariyey ayuu sheegay marka wuxuu yidhi man takallama fii kayri fannihi ataa bi haadihi alcajaa'ib fannigiisa fanni aan ahayn ninkii ka hadla cajaa'ibtaanoo kale keenaayo mar haddii nin caalima oo kirmaani shaarix saxiixbukhaari saa la yidhi maxaa u malaynaya marka qof aan waxaan meelay u socdaan iyo meel kaleba aan kala aqoonin marka ru'yada marka culammada badankoodna waxbay ka soo naqliyaan kitaabu sifaatka waa ka soo naqliyaan ru'yada waa ka soo naqliyaan saddexda kitaaba alxuja fii bayaani ibnuxajar ibnu xajar ka horreeyey qawaamu sunna ka soo naqlinaya axaadiisu axaadiis daara qudni sifaatka ku wariyey ayuu soo naqlinayaa iyo hadal oo meelahaas ku sheegay ku yiri marka waxaas yaa wax weyn loo arkayna waa abcaf shay lagu hadlo isku shuqlin iyo radinna uma baahateene laakiin dad baa dadka ku shuqliyey oo wax uga dhigay baabun fi raddi cala aljahmiyati baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi raddi fii bayaani raddi radintii caddaynteedii buu u baab yahay cala aljahmiyati jahmiyada la radinayo قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة قال قال سالم أخبرني عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله عز وجل إلهي وحوضوب يا السماوات سماوات يوم القيامة ما لنت قيامها ثم يأخذهن وقبنيا بيده اليمنى قعنت سمدك ثم يقول حرها يا أنا الملك وأين الجبارون بقرك ويا نانيا aaway kuwii jabbaariinta ahaa dad qasbidda badnaa ayna almutakabbiruun uma yadwi laradiin dhulalkii buu duubayaa uma yaakuduhuna wuu qabanayaa qaala bnu lcalaa maxamed ibnu lcalaa abu qurayd waxa uu yidhi biyadihi اlkhraa gacantiisa kale alra riwaayada saxda saas riwaayo saxiixa ku dhacdayaa jirto dhahaysa bishimaalihi riwaayada marka culamada qaladay ku xukumeen maxaa yeele ilaahay bidix ma laha wakiltaa yaday rabbii yamiini uma yaquulu wuxuu dhahayaa marka ana almaliku ayna aljabbaaruun ayna almutakabbiruun marka jaamiyadu say radin ugu tahay awalan calaamada alle weynaanta alle tusiya koo ifa sifadiisa waxaa kaloo ku jira midig inuu ilaahay leeyahay ma ogolo jahmiyadu marka marka baabka tarjamadiisa iyo xadiidku saas isu mudaabaqaynaya bukhaari isaga xadiidkaanu kale soo saarayo marka uu leeyahay ilaahay farbu wuxuu ku qabanayaa samaawaadka buuraha far buu ku qabanayaa carada yani dhulkiibuu far ku qabanayaa badaha far buu ku qabanayaa xadiidkaasu sheegay nin nin oo yahuudi abaa nebiga u yimid oo caalim aha markaasuu sidaas yidhi nebigu marka waa qosday sala allahu calayh wasalam ilaa marka goosdambeedkiisi oo muuqday riwaayo marka bukhaari uu werinayaa waxay leedahay markaas saxiixulbukhaari ku sugan nebigu wou qoslay wuxuu u qoslay tacajuban wa tasdiiqan lahu la yaab uu ninkaa warkaas uu sheegay uu la yaabay rumayn oo u rumaynayo iyo wa tasdiiqan lahu bukhaarigaas saxiixulbukhaari muslimkana waa werinayaa wa tasdiiqan lahugaas saxeynka riwaayadii saxeynka qaarna marka waxay leeyihin yahuuddu mushabbaha waayo iyaga sidaa darteed nebigu wuxuu la yaabay ninkan yahuudiga ah sida ilaahay oo ugu edab daroonaayo oo uu u leeyahay gacanuu leeyahay waxa nebigu uu la yaaban yahayba ilaahay gacanta lagu sheegayo ay dheheen marka yani waa diinku dhinacor u socdaa iyo dhinac kale u socdaa ayb watasdiiqan lahugaas marka see la yeelaya ayb taasaa marka ibnu ibnu xajar fatxulbaariga lima baabun limaa khalaqtu biyadaya kitaabu tawxiid markuu keenay dad mutaakhiriina wuxuu ka sheegay aadiciyaad iyo rag lamida iyo shuruuc sharax ay saareen buu sheeg sheegay kadib buu marka wuxuu yidhi aad buu ibnu khusayme u inkiray qolada tidhi nebigu wuxuu ku qoslay ninkaas yacni xumaanta iyo qubxiga uu sheegayo ayuu nebiga ku qoslay dadkii yidhi aad buu u inkiray yidhi riwaayadkii tasdiiqan lahu iyobuu keenay markaasuu wuxuu yidhi nebigu waa ka weyn yahay in waxaasoo kale la dhaho in ilaahay inta la aflagaadeeye la caayo nebigana qosol ku dara suurtagal maaha taasi marka soo fiiri isagoo marka wuxuu ka cararaa tilmaan ilaahay inuu sugo markaasu intaasoo dhibaata alimaam abri ibnu jariir abri salafkaan wax ka soo qaadanaynaa bis anaga ilaa haddii laysku daaliyo qurdubiga muslimka saas ku yidhi iyo qaadiciyaada saas yidhi iyo waxma taraysa qaadiciyaad iyo qurdubi iyo dhammaantood waxay u baahan yihiin a'immadii salafka maxay ka yidhaahdeen axaadiiskan alimaam ibnu jariir abri wamaa qadarullaha xaqa qadrihi والأرض جميiعا qabdته يومa القiyaaمaةi والسamaaوaaت maطوiyaat biyamiinihi qolow sheegay markaay yidhaahdeen biyamiinihidaas biqudratihi ku fasirtay markaasu wuxuu yidhi qoladaa waxay dhaheen miثlu qowlika hada fii yamiini yani waay waaa anaa gacanta ku haya markaa leedahay awooddeedaan hayaa baa laga wadaa sidii oo kale waa ilaahay yamiiniyo gacanin ma laha qolo saas tiri buu sheegay dabari markaa kadib buu wuxuu yidhi ayb kadibba wuxuu yidhi wاlأkhbaaru alatii dakarnaaha xadiiثa tanwa abu daawuudka iyo bukhaariga ay warinaya wاlأkhbaaru alatii dakarnaaha can الnabiyi can rasuuli اllahi salى اllahu alayh ali wasalam iyo wa can asxaabihi akhbaartii aan nebiga ka sheegnay iyo asxaabtiisa aan ka sheegnay iyo wagayrihim buu yidhi tashhadu calىa buطuuli hada اlqowl warkan oo yemiinta qudro in lagu sheego baailnimadiisay ka marqaati kacayaan warkaas inuu baail yahay waxaa ka marqaati kacay axaadiista nebiga laga sheega warka saxaabada iyo keyrkooda taabiciintii ah ayaa baail taawiil baaila inuu yahay kaasaa sheegaya waana warka ibnu furak ayaa sheegay oo wuxuu yidhi qudraa laga wadaa iyo ibnu furakna mutaakhiriinta buu ku jira isay la fariida quruntii marka fadliga badnayd maunan ahayn qaala xadaana alqacnabakaimaam dabarina marka waa kaas kitaab kaloo tafsiirkii macaalim iddiin la yidhaahduu leeyahay ilaahay tilmaamihiisa waa sugaynaa waxaan u sugaynaa buu yidhi macnaheeda tilmaantu yacni macnaha ay leedahan ku sugaynaa buu yidhi kayfiyadeedana ma gelayna tafsiirka marka waa kitaabku leeyahay oo culammada wax kusoo naqleenaya sariixu sunnahana saasoo kale ku yidhi kitaab kale sariixu sunna la yidhaahna wuu leeyahay ibnu jariid itabari ayb ima marka ibnu jariid inuu sifaadka awiiliyo ama yadda ilaahay awiilo ninka u arkaayo meeshaan ha yimaado wamaa qadarullaha xaqa qadrihi markaana ku caddeeyey amaa qowluhu yadullaahi fowqa aydiihim iyo taraakiibta qaarkood waa dhici kartaa yad bimacna alqudra in lagu fasiro oon la diidaynin fii bacdi tarkiibaat laakiin meel walboo yad ay ku timaado quwo iyo qudro waaye saamuu yidhi ibnu jariidna قال xdثna الqعنبي عن mالك عن بن شهاaب عن أbي سلمة بن عبد الرحمن وعن أbي cبداللh الأغر عن أbي هuريرة أن رsuuل الlhi صلى اه وسلم qاaل ينزل ربna kula لyلة fbgan wuu soo degayaa habeen kasto ilىa samاء dunya buu usoo degaa xiina يبقى markuu haro uu baaqi noqdo ثلث leyl الآakhر saddex dalool habeenka daloolka dambe fayaquل man ydcوnii faاstaجiiba lahu أljiiba man ysأlnii faأcطiyahu yaa wax weydiistan siiyaa man ystakfirunii faakfira lahu xadiidkaana marka waana soo maray baabun fi lqur'aani baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lqur'aani qur'aankii qur'aanku muxuu yahay salligii rasuulka iyo asxaabta iyo qur-aanku muxuu yahay ma laisdhihi jirin laakiin waqtiyadii dambe waxay yimaadeen dad qur'aankii kalaam alla ma ahan dhahaayo oo muxuu yahayna dadka sida loo abuuray xayawaanka sida loo abuuray baa qur-aankana loo abuuray bay dhahayan intaas marka maxay diidayaan qofka caamiga waxaa laga yaaba inuu is yidhaahdo waa makhluuq iyo makhluuq maaha maxaa faa'iidoo ku jira inuu is yidhaahdo faa'iidada ku jirtaa waxay tahay ilaahay waa hadlaa iyo ma hadlo waay waxa laysku haysta ninna wuxuu leeyahay aniga ilaaha aan caabudo waa ilaah hadli karo waa alla waa ilaahay hadduu doono hadlaayo mid kalena wuxuu leeyahay waa shib ma hadli karo meesha laysku hayo marka taas mas'aladaanna marka waa ashrafu almasaa'il ibnu lqayim sidau u dhaho sababtoo ah shareecada dhan iyada asal u ah haddii ilaahay ma hadlaba la yidhaha maba hadlinba la dhaho maxaa u caabudaya marka ilaahay subxaana watacaala salaadan iyo soonkan iyo jihaadkan iyo iyo yacni dadaalkan muslimku oo wado haddaanba hadal allo alla lagu amrin maxay noqonayaan marka waa khatar ayb marka ilaahay waa hadlaayo ma hadlaba waa meesha marka waxa keenay nucaym ibnu xamaad shaykhu lbukhaari wuxuu yidhi carabtu wax nool iyo wax dhintay waxay ku kala sooci jireen hadalka iyo dhawaaqa dhawaaqa yani macnaheedu waxaa weyn haddii la yidhaha ilaahay ma hadlo kal amwaad oo kale way oo meeshay u wadaan meel aad wax daranaa soo baxaysa waxaa kaluu yidhi brani fii kitaabi sunna iyo laalakaa'i waxay sheegeen qur-aanku kalaam alla ma aha waa makhluuq dadka dhahaayo shan boqol oo caalim ayaa gaalaysiiyeen konton toban lagu dhuftay meeqoa marka shan boqol oo caalim ayaa qofka yani inuu muslim uusan ahaynoo gaal uu yahay u arkeen ayb masaladan marka waxaa ku jira saas ilaahay waa hadlaa iyo ma hadla dadkuna marka waxay ku yihiin jahmiyadii muctasilada ma ogola ashaaciraduna waxay yidhahdeen ilaahay waa hadlaa laakiin hadalkiisu wax la maqli kara maaha waa kalaamu nafsi waay dhaheen kalaamu nafsi mataqaanaa wax adiga markaad adi adoon dhawaaqay sheekaysanaysa waa kalaamu nafsi kalaamu nafsiyun ayay leeyiin xataa kutubta usuululfiqiga waa arrintaa usoo gudubtay waxay ku leeyihin amarka nafsiga amarka lafdiga waxaasay kala sheegaan kalaam nafsi ah hadduu ku dhaho marka wuxuu ka wadaa ilaahay ma hadla le waay warkaas macan warkiisu gudihiisu ku jiraa lama maqlo nebi muuse haddaa tiraa muxuu maqlay kalaam alla miyaa wuxuu maqlay maya buu leeyahay nebiyullaahi moxamed kalaam alla ma maqlay ma maqleen qiyaamaha ma la maqlaya hadalka ilaahay ma la maqlayo ee waxaan dadku qur-aanka ku jiray qur-aanku muxuu noqonayaa marka qur-aankan waaqiimu salaata waatu zakaata walaa taqrabu zina maxay tahay waxay leeyihiin waa cibaaratun can kalaamillaahi wixii ilaahay nashadiisii ku jiray oo la cabiray waay ama jibriil baa cabiray ama rasuulka cabiray haadihi caqiidat alashcariyati fii masalati alkalaam ayb waxaan marka caqaa'idu sabcaha kutubta sharxayso tuxfatulmuriidka oo kalena wuxuuba dhibayaa haddii la yidhaah qur-aanku waa makhluuq wax dhiba inaysan ahayn qur-aankan musxafka ku yaallo waa makhluuq haddii la yidhaahdo wax dhiba inaynan lahayn laakiin ma fiicna buu yidhi caamada dhexdooda iyo in lagu yidhaahdo ile muctasilada u ekaanayan markaas iyo waxay iska dhigaayeen daa'iman ashaacirada muctasilada dadka keliya ee radintooda u taaganay iska dhigaan mushkilada marka meeshaas qur-aankiina marka taasay ka qabaan ahlu sunnahana marka caqiidada ay qur-aanka ka qabaan waxay tahay ama sifatulkalaam sideedaba in allaha tacaala yatakallamu idaa shaaa mataa shaaa wa kayfa shaaa ayb bixarfin wa sawtin xaraf iyo sawt uu ilaahay ugu hadlaa ayb sawtkana imaamu albukhaari baaba khalqu afcaali cibaadka ku sugay ayb xadiidkana waa dhahayaa yunaadii bisawtin bal middaha keliya sawt laga laga fahmaayo ayb iyo marka waxay leeyiin kalaamka alle xaraf sawt midna ma aha meeluu ka bilowdo dhammaad bilow dhammaad male bacdi male waxba male nebiguna wuxuu le laa aquulu alif laamiim xarfun walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wa miimun xarfun marka marka meesha laga galay caqiidada waaye marka waxaa laga yaabaa yani inaan aad loo soco karinba dersiga maxaa yeelay shubuhaad caqiidada lagu keenaa u baahan marka ka jawaab iyo u baahan muctasilada ayagu bannaanka isdhigeen waxay yidhaahdeen qur-aankan maba ahan kalaam alleh bannaankuu ilaahay ku abuuray waxyaaba marka ay qabsanayaan allahu khaaliqu kulli shayin daliil ka dhiganay allaahu khaaliqu kulli ilahay wax walbuu abuuray wax marka la yidhaha qur-aankaa soo gelaya qayb waxaa la yidhi marka ficilkaagana afcaasha aad samaynaysaanna ka warran maahan ilaahay ma abuurinay dhehen kullu shayin maxaa u diiday marka markaas iya sanaaquba shay marka waxaa la dhihi karaa shay marka la yidhaha allah subxaanahu watacala xataa soo gela waa shay ayb qul ayu shayin akbaru shahaada qul illaahu shahiidun beynii wa beynakum haddi ilaahay makhluuq miya marka maahan sharciga iyo caqliga iyo xisiga labadaba intaasba waa uga baxay allahu khaaliqu kulli shay intaan alla kuma jiro tilmaantu kalaamkuna waa tilmaan ilaahay wey marka alla iyo tilmaamtiisuna meelna kuma kala baxsan marka allah iyo tilmaamihiisu kulli shay intaasuu ku dhex jiray ayb mar kale iyagu waxay leeyihin kalaamullaahidan qur-aanka ama xadiidka iyo lagu arkaayo waxaa laga wadaa naaqatullaahi iyo kale waay naaqatullaahi marka naaqadu sifame ilaahayta baytullaahi oo kale iyo oo kale waayo taasna culimmadu waxay ku jawaabeen waxyaabaha ilaahay loo idaafeeyo laba nooc waxna waa wax keligood istaagi karo oo alla ka soocay waxna waa waxaan ilaahay ka soocmi karin waaan aan keligood gooni u soocmi karin cilmiga nolosha raxmadda keligood meel ma istaagi karaan cilmi qof la-aana ma jiri karaan ma jiri karaan kalaam mutakalim la-aana ma jiri karaan ma jiri karo kalaamullaahi marka haddii la yidhaha ilaahay baa ku hadlay cilmullaahi haddii la yidhaha cilmigii alla wan mma la kala saari kara laakiin naaqada iyo kacbadaas meeshaas bannaankaa ku taalo waaba ka soocon tahay ba ilaahay subxaana watacaala ibnu khuseyme iyo culimmadii selafka saasay leeyihiin qur-aankii marka in laga hadla marka oo muxuu yahay laysiiraadka hataagsan قال xadaثna mحamed بن kaثيir qال أخbarna إsrاaئيل qال xadaثna cثmaan بن المغيرة عan salim عan jaaبir بn cabdاللaahi qاal kana rasuul الlahi salى الlaه عalيه aلي وsلم nebigu wuxuu ahaa yacridu nafsahu nafsadiisa inuu bandhigaayey cala annaasi dadku u bandhigaayey bilmowqifi mowqifka meelaha dadku istaagaan oo mowsimka xajka marka lagu jiro faqaala waxa uu yidhi alaa rajulin alaa rajulun yaxmilunii nin ma jiraa ayb yaxmilunii iqaado ilaa qowmihi qowmkiisa iqaado fa ina qurayshan quraysh qad manacuunii way iga manciyeenoo waa ii diideen an uballiqa inaan gaarsiiyo kalaama rabbii rabbigay warkiisa caza wajalla inaan dadka gaarsiiyo waa ii diideen maalushaahidkiisa abu daawuud waxay tahay an ubaliga kalaama rabbii hadalka ilaahay baa loo tiiriyey adiga haddaa hadasho adaa lagu tiirina hadalkaa nin haddaduu gabay tiriyey waa hore imruulqays gabay uu tiriyey masalan haddaad akhriso hadalkan yaa iskale imruulqaysa iskale halile maxaa la soo ka soo baxay kalaamkan yaal allah baa isagoo ka soo baxayaa laga wada ibnu taymiya raximahullah markuu la doodaayay fadhigii waasidiyada caqiidada waasidiyada markuu qorayaa nimankii ashaacirada culummada waaweynaa fuqahada ah baa laysugu keenay mejlis baa la caqiday dood baa marka loo keenay markaasuu wuxuu yidhi laba sano yaan idiin qabanana hal aayado aayaad kitaaba maxdi ah oo salafka ay ama ay isku khilaafeen ama ay dariiq aan dariiq aan ahayn ku marayn keenu baar markay joogeenaa wuxuu yidhi annaga ahaynu yidhi markaasuu yidhi midda aad rabto waa ogahay walilaahi almashriqu waalmaqribu faaynamaa tuwalluu fatama wajhullaahi shaafici iyo mujaahidaa ta'wiiliyaa soo wadaayo markaasuu yidhi haa maahanu yidhi aayaddan sifaat aayatu sifaat wejh luqada hortaada waa la dhahaa fatama wajhullaahi yani fatama meeshaasi wajhullah yani jiha allah ah way wejhu bimacnaa jiha ayb laakiin wayabqaa wejhu rabbika duljalaali salafka awilay keenaya waa ninkii ugu cilmiga badnaayo hawu aamusiyey marka caqiidadii bay wax ka fiirfiiriyeen markaasi waxay yidhaahdeen waa garanay qur-aanka sida uga hadasho laakiin annaga markaan akrinayna iyo loox marka lagu qoro iyo ka warran iyo musxafka markuu ku yaallo ma warqadaan iyo qaddaan yaa leedahay makhluuq ma aha markaasuu wuxuu yidhi kalaamka si kastoo loo dhigo ama qof ha yidhaahdo ama meel ha lagu qoro ama yacnii qalbiga ha lagu haayo qofkii hore ee yidhi unbaa warkiisa uu noqonayaa mar walba idinka wuxuu yidhi haddaa imruulqays gabaygiisa hadda akhrisaan adaa akhriye adaa ku hadlay ma lagu dhahayo imruulqaysaa ku hadlayaa laleeyahay inamaa anta mubaliqun mubaliq unbaa adiga tahay marka qur-aanka haddaa adiga akhrisid mubaliq unbaa tahay adigan laakiin hadalkan yaa iskale allaha iskale marka waa la kala saaraya marka qiraa'ada iyo maqruu'a kitaabada iyo maktuubka sooma fahmin marka maaha tusaalahaas marka u keenay aayaddii marka wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaama gaalka magangeli haddii uu magangeliyo kaa soo doono xataa yasmaca kalaam allah intuu kalaamka alla maqlo imaam axmed baa marka wuxuu yidhi miman yasmac iyuu ka maqlaya ma ilaahay buu ka maqlayaa ma qof kale qof muslim buu ka maqlayaa sooma gaalkaa la magangeliyo qur-aanka ha maqlaan kalaamka alla ha dhegaysto yuu ka dhegaysanayaa markaas ninka gaalkaa hadda bilmisaal annaga hadduu gaal noo yimaado yihaa qur-aanka i dhegaysiiye carabi iyo fahmaayo ma ilaahay buu ka maqlayaa mase inagun buu naga maqlaya annagu naga maqlaya iyadoo inaga uu naga maqlaayo haddana maxaa lasii yidhi weli kalaam kalaam alla waayo weli ogow si walba markuu gedgadoomo alkalaam alqur'aanu kalaam allah qala xadaثanaa sulaymaan bnu daawuud almahriyu qala akbaranaa cabdullahi bni wahbin qala akbaranii yunus bnu yaziid can ibni shihaab qala akbaranii curwat bnu zubayr وسعيid بن المسyب وcلqمة بن وقاaص وعbayd اللhi بن cabd للaahi بن cتبة عan xadيiثi cاaئشha وkul xadaثnii طاaئفaة min الxadيiث mid kastaa qayb xadiiثka ka miduu ii sheegay qaalat waxay tidhi cاaئشha walaشhأnii aniga shaanigeyga fيi nafsii nafsadayda dhexdayda saan aniga islahaawa kaana wuxuu aha أxqara mid ka hoosayn badan ka liito min an yatakalama الlahu taعaalى ilaahay inuu ku hadlo dikruhu ilaahay yacnii xuskiisa sarreeyeye waa sarreeyaa xuskiisee fiya aniga shanigeega oo ku hadlo biamrin arrin oo ugu hadlo amarka oo yuslaa la akrinayo qisatulifti baar siday sugaysa waxay jiri waxaan islahaa nebiga unbaa riyo la tusi doonaa inaan beri ahay baa la tusi doonaa maahane in aniga sha'nigeyga ilaahay kusoo hadli doono ma umalaynayniisa oo aniga intaa waa iskala hooseeyey in ilaahay shanigeyga igu hadlo aayadii in aladiina jaa-uu bilifki cusbatu minkum ifkiga kusoo digey halkaana marka muxuu sheegay caaisha radia allahu canha inay leedahay min an yatakallama allahu tacaala dikruhu fiya ilaahay inuu aniga igu hadlo shanigeyga uu ka hadlo marka waa inuu ilaahay hadlayo subxaana wa tacaala قال xdثna إسmاعيل بن cمر qال أخبرna إبراهيم بن موسى qال أخبرna بن أbي زائدة عن مجالد عن عاmr yعni الشhacbiية عن عاmr بن شhهر qاal kuntu cinda النjاشي kuntu cinda النajاaشhiي ayaan joogay agtiisa faqarأa bnu lahu wiil isaw u lahaa ayaa aayatan buu akhriyay min اlinjiili fadaxigtu waan qoslay faqaala wuxuu yidhi atadxaku min kalaam الlaahi hadalka alle maa ku qoslaysaa buu yidhi xadiidkan marka dacfi baa ku ibnu xibbaana saxiixiisa ku soo saaray marka xadiid saxiixa weeyaan laakiin xadiidkan marka injiilka hadda joogo macnihiisu maaha ama injiilkii beryahaas jirayba inuu kalaam alle yahay kalaam alle waxaa la dhihi karaa wuxuu la hubo inagu kalaam alle ku sheegi karnaa waxa kale laakiin waa ka gaabsanayna idaa xadaakum banuu israa'iila falaa tusaddiquun walaa tukadibuuhu haddaad rumaysaanna inaad been rumaysaan adhirta haddaad beenisaanna inaad xaq beenisaan baa laga yaabaa kalaam alle marka la akrinayo qur-aanka xadiidku marka wuxuu leeyahay laakiin jumlatan injiil inuu ilaahay ku hadlay towreed inuu ilaahay ku hadlay waa rumaysannaha jumlatan muxuu xukumayna mujaalid ibnu saciid in kaana daciifan qad tuubica lah waa lagu taaga qaala xadaana cusmaan bnu marka wuxuu ka rabaa atadxaku min kalaam illaahi ayb qaala xadaana cusmaan bnu abi shaybata qaala xadaana jariirun can mansuurin can ilminhaali bni camrin can saciidi bni jubayrin can ibni cabaasin qaal kaana الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yucawidu alxasana wاlxuseyn xasan iyo xuseen buu magangelin jiray allou magangelin jiray oo wuxuu dhihi jiray ducadaanu u akrin jiray uciidukumaa bikalimaati illaahi taamati uciidukumaa waxaan idinku magangelinayaa bikalimaati illaahi ilaahay kelimaadkiisii hadalladiisii alle hadalladiisa attaamati ee dhammaystirtiran min kulli shayطaanin shayطaan dhammaantiis yaan idinka magangelinayaa iyo wahaamatin halaq kasta ku socdo masas iyo halaqyada waaas wa min kulli caynin iyo il kastoo laamatin waxasdayso il walbo marka waxasdayso isha iyo marka dhulka wax ku socdo iyo shaydaanka yuu magan gelin jiray marka maxalushaadkiisa uciidukumaa bikalimaat illaahi kalaamka alla la magan gelaya uma yaquulu wuxuu dhihi jiray kaana abuukum aabbihiin wuxuu ahaa nabiyullaahi ibraahim waaye yucawidu bihimaa ismaaciila waisxaaq ducadaana ismaaciil iyo isxaaq ayuu magangelye iyo xirxir uga dhigi jiray qaala abu daawuud abu daawuud waxau yidhi hada daliilun kan waa daliil calaa ana alqur'aana qur'aanku laysa bimakhluuqin inuusan ahayn qur'aanku inuunan makhluuq ahayn ayuu xadiidkan tusaa wejhu dalaalada see waana wejhu dalaalada waxayse waa la magan galay makhluuqna lama magan galo bayhaqina saasuu yidhi alasmaa sifaat alimaamu albukhaarina kitaabkiisa khalq afcaal ilcibaad saasuu ku yidhi oo haddii qur-aanku makhluuq sida geedaha oo kale uu ahaan lahaa iyo dadka dad iyo geed lama magan galo iyo wixii lamida makhluuq lama magan galo muslimiinta agtooda taasaa mutaqaribka ah mar haddii qur-aankii la magan galay wuxuu tusaa marka qur'aanku makhluuq inuunan ahayna sifa min sifaat illaahi inay tahay calaa daalika marka qur-aanka qofkii ku dhaarto ama qofkii yacnii ilaahay ugu tawasulo waa sifa min sifaat illaahi alla ugu dhowaanayo qaala xadaanaa axmed bnu abi surayj alraaziyi wacaliy bnu اlxusayn bni ibraahim وعلي بن مسلم قالوا xdثna أbو معاaوية qال xdثna الأعمش عن مسلم عن مسروق عن cabداللahi qال qاla رasuuل الlahi صلى اه عل وسلم إida تkلم الله بالوحي ilaahay hadduu wayiga ku hadlo hadduu waxyiga ku hadlaayo alle samica أهlu السamاaءi lلsmا samica أهlu السamاaءi samada dadkeeda malaa'igta samada joogto lisamaa'i samadii waxay u maqlaan salsalatan dhawaq ka jari silsila ka jari silsilati silsiladda yacnii garaacisteeda oo kale cala safa dhagax sibsib ah korkeeda lagu garaaco yacni waxay maqlaan sow iyagu siday u dareemayaan bir silsilad ah oo dhagax adag oo jebel ah oo sisib ah lagu garaacay oo kale dhagax marka birtu markay aad u silsilad tahay oo ay xalaqaad leeda xoog badan tahay dhagax aan jebaynin oo sisiba markaa ku dhufato xabadkaaga ka dareemaysaa gawda ayb marka iyaga marka waxay dareemaye sidaasoo kale iyay u dareemayeen marka alle waxay ku hadlaayo waxay dareemayeen taasoo kale maaha waxa laysku shabahaya bir dhagax lagu dhuftaa sawdka alla lamida maahan iyaga dareenkooda laga hadla m iyaga waxa ay dareemayaanay fahmayaana sidaas sidaas u eg fayuscaquuna fayuscaquuna markaa waa la ridayaa falaa yazaaluuna ka zuuli maayaan kadalika sidaadaas inay yihiin xataa yatiya ilaa ay saa u dhacsan yihiin xataa yaatiyahu jibriilu calayhi asalaam ilaa uu jibriil uga yimaado xataa idaa jaa'ahu markuu jibriilu jibriil markuu u yimaado fuzica argagaxaa laga qaadaa can quluubihim quluubtooda fuzica yacni uziila canhum alfazacu argagixii baa la qaadaa can quluubihim baa laga qaadaya qaala markaa wuxuu yidha fayaquuluuna wuxuu yidhi fayaquuluuna waxay dhahayaan yaa jibriilu jibriilow maadaa qaala rabbuka rabbigaa muxuu yidhi fayaquuluuna waxay dhahayaan alxaqa qaala waxa uu yidhi alxaqa buu yidhi ama qaala wuxuu yidhi alqowla alxaqa ayuu yidhi alxaqa alxaqa xadiidka marka bukhaarina waa wariyey kitaabulcilmi aakhirkana waa ku wariyey kitaabu tawxiid tafsiirkana waa u malaynaya inuu ku wariyey kitaabu tafsiir walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lahu xata ida fuzica can quluubihim qaluu maada qaala rabbukum qaala alxaqa huwa alcaliyu alkabiir fii suurati saba saasna marka waa ugu wariyey xadiidkana maxalushaadkiisa waxaa weyan ilaahay inuu hadlo marka ilaahay hadalkiisuna waxaa weeyaan sifa dhinacna waxay ka tahay sifa daatiya dhinacna sifa ficliya daatiye waayo daatada alle hadal waa ku sifaysan tahay sifa ficliyana waa tahay marku doonou hadlaa ilaahay subxaana watacaala yatakallamu idaa shaaa walidaalika marka waxaa arkaysaa qiyaamaha ilaahay sidaas buu dhahayaa caawa saasuu yidhi ilahay iyadoo la leeyahy xadiidkii xudaybiye oon soo marnay atadruuna maadaa qaala rabbukumaa ku jira atadruuna maada qaala rabbukum alleylata cawadaan rabbigiin wuxuu yidhi ma ogtihiin caawa marka hadalkaas ilaahay wuxuu yidhi habeenkaas aadam markii yacni qiyaamaha la tago yaquulu allahu tacaala ama yunaadi allahu tacaala ilaahay waa dhawaaqaya liaadama buu u dhawaaqaya yaa aadam akhrij bacda annaar dadka naarta gelaaya bixi goormuu dhahayaa markii aakhiradaas walamaa jaءa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu goormuu la hadlay ilaahay muuse markuu miiqaadki yimid waxaas waa wada duruuf duruuftaas marka zaman ama ha ahaato ama ha ahaato makaan markay hadalkaas alle waktigaasuu dhacay duruuftaasuu ku dhex dhacay sifa ficliya waay marka ilaahay subxaana watacaala marka waxba male iyo saa in la yidhaahda markaa mamarka tafaasiisheeda marka aad marka ibnu taymiya kitaab la yidhaha wuxuu qoray altisciiniya oo ashaacirada uu ku naqdiyey fii haadihi almas'ala wuxuu ku naqdiyey tiscuuna wajhan saddex mujallad waaye sagaashan wej buu ku radiyey oo mas'aladan u badan kitaab marka in la akriya aada muhiim ugu ah waay oo nuquusha salafka uu keenaya aada yaabaysa